galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha februaarin ay tahay labaatan sanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudio waanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa uu waaweyn dowladda federaalk ee dalkan australia oo sheegtay inay lacag gaaraysa laba dhibic afar bilyan oo dollar ku bixinayso siday u badbaadin lahayd warshadda biraha samaysa ee wayaala ee gobolka south australia gobolka victoriana waxa ay jaraysaa ayaa la yidhi inta u dhaxaysa laba kun ilaa saddex boqol ee shaqooyinka dowladda dowladda federaalka ayaa ku qarash garaynaysa laba dhibic afar bilyan oo dollar siday u badbaadin lahayd warshadda biraha samaysa ee wayaala ee ku taala gobolka south australia kadib markii shirkaddii hore u lahayd ay dhibaato dhaqaale soo wajahday shirkadaas oo magaceeda la yidhaahdo g f g alliance qol milyan oo dollar ayaa sida ugu dhaqsaa badan dowladdu ku bixinaysa ayaa layidhi si warshadaasi loo taageero saddex boqol iyo siddeetan iyo afar milyan oo dollarna waxay ku bixin doontaa sidii loo xasilin lahaa warshadaasi warshadan biraha samaysa ayaa ah mid ka mida labo ku yaala dalkan australia waxayna soo saartaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba biraha dhismayaasha lagu isticmaalo dalkan australia master albanisa ayaa sheegay in samaynta biruhu ay aada muhiim ugu yihiin dowladdiisa aysanna tallaabo kale u furnayn inay qaadato oo aan ka ahayn inay taageerto warshadan warshadan ayaa waxaa ka shaqeeya kun iyo boqol qof oo shaqaalaha waxaa sidoo kale si kale ugu tiirsan ilaa laba kun oo qof oo kale madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkan australia ayaa ka digay inay aada u sii kordhayaan caruurta lagu beegsado waxyaalaha lagu qoro dhanka internetka ee xagjirnimada isagoo sheegay in shirkadaha waaweyn ee baraha bulshada looga baahan yahay inay door buuxa ka qaataan sidii arrintaasi loo joojin lahaa madaxa hay-addan oasia loo soo gaabiyey mike burges ayaa sidoo kale waxa uu ku shaaciyey khudbadiisii qiimeynta khatarta ee sanadlaha ahayd in ay ka hortageen oo joojiyeen shan qorshayaal lagu fulin lahaa weeraro argagixiso dalkan australia sanadkii lasoo dhaafay dhammaan dadka falalkaas geysan lahaana ay ahaayeen caruur victoriana waxa ay doonaysaa inay shaqaalaha dowladda ka jirto inta u dhexaysa laba kun ilaa saddex kun oo shaqo iyadoo dowladda victoria ay isku daysay inay sidaasi ku baajiso ama ku badbaadiso balaayiin dollar dowladda gobolka ayaa arrintaasi u xil saartay guddi markaasi soo fiiriya ka hor miisaaniyadda gobolka oo lasoo bandhigi doono bisha may shaqaalaha safka hore oo ay ku jiraan booliska macalimiinta kuwa ka shaqeeya difaaca caruurta iyo kalkaaliyooyinka caafimaadka ayaan iyagu ku jirin shaqaalaha la jari doono dowladda victoria ayaa deynta hadda lagu leeyahay waxa ay qarka u saaran tahay inay gaarto boqol sideetan iyo toddoba dhibic sideed bilyan oo dollar marka la gaaro bartamaha sanadka labada kun iyo labaatan iyo sideeda madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa jawaab adag siiyey dhiggiisa dalka ukraine volodimir seleniski isagoo sheegay in master seleniski uu yahay nin keligi taliya oo aan qaban wax doorasha waxa uu sidoo kale sheegay inuusan dal uu sii hogaamiyaba uusan jiri doonin haddii uusan si deg dega nabad ula gaarin ruushka tan ayuu uga jawaabayay master seleniski oo hore u sheegay in master trump uu saameyn ku yeeshay been abuurka ruushku isagoo ula jeeday hadalkaasi hadalkii master trump uu ku sheegay in ukraine ay dagaalka ruushka ay kula jirto iyadoo bilowday oo mas-uulka ahayd ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu uu aada u qalbi jaban yahay isagoo isu diyaarinaya in loo soo gacangeliyo meydka ilmihii ugu yaraa iyo qofkii ugu da-da weynaa kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ah xamaas ku qabsatay weerarkii toddobadii bishii oktoobar ariel babas oo afar jir ahaa kafiir babas oo sagaal bilood jirtay iyo hooyadood shiiri meydadkooda ayaa maanta oo bishu ay labaatan tahay israa'iil gacanta loo soo gelinayaa waxaa sidoo kale gacanta israa'iil lagu soo celinayaa meydka oded lifshits oo siddeetan iyo saddex jir ahaa xamaas ayaa iyadu sheegtay in afartaba lagu dilay duqeymihii israa'iil intii ay gacanta xamaas ku jireen saadaasha hawada magaalada melbourne berito waa cadceed inta badan iyo soddon iyo kow digrii sydney roobab ayay dhici kartaa inay ka da-aan magaaladaasi waana labaatan iyo lix halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo afar senti oo doolarka mareykanka ah